saraakiisha ciidamada daraawiishta jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal dhex maray ciidanka maamulka iyo kan kooxda al-shabaab oo ku dhex maray duleedka magaalada kismaayo xilli jubbaland ay bilowday howlgallo amniga doorashooyinka lagu sugayo oo ka soconaya dhawaaxiga magaaladaasi kismaayo sidoo warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheenna magaaladaasi nooga soo warrama aadan maxamed salaad saraakiishan ka tirsan ciidamada daraawiishta ee jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo labadii maalmood ee u dambeysay ay ka wadeen deegaanada galbeedka magaalada kismaayo kuwa oo ay sheegeen in ay ku xaqiijinayaan ammaanka doorashooyinka xilli magaalada kismaayo ay ka soconayaan doorashada kuraasta baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya waxaana inta u dhexaysa cabdalla biroole iyo buule xaaji ka dhacay iskohorimaad aad u xoogan oo dhex maray ciidamada daraawiishta ee jubbaland ee fadhigoodu uu yahay deegaanka cabdalla biroole iyo sidoo kale al-shabaab waxaana lagu soo warramayaa in dhimasho iyo dhaawacba dagaalkaasi uu sababay gaashaanla dhexe deeqow cabdinuur aadan oo ka mid a saraakiisha ciidamada jubbaland ee aagga galbeedka magaalada kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladaasi iyo dhankooda khasaaraha soo gaaray aadan kismaayo waad mahadsan tahay sida hadda aad ogtahay sidii kale doorashooyin wax baa jira doorashooyinkaas awgood ina macnaha wax dhibaatay ama qaraxay ay ka dhicin awgooda macnaha howlgalla badanna ina loo suubaya talagalkaasi waay gartay awgeed banasaakana dagaal baa ka dhacay meana duleedka cabdulla biroole oo camal biri ay dhahaan dagaalkaasna macnaha wax hadda weyn oo anaka hadda nagu gaarmada dhaawac waa jiraa laba qof meelahaas oo dhalinyaro ah oo iyaga dhaawacooda uu kudulid yahay yuu dhex maray dagaalkaasi wuxuu dhex maray ciidamada jubbaland iyo qolada nabadiida oo al-shabaab wax hadda dhibaato weyn oo anaga naga soo gaaray maray labada wiil oo dhaawaca mooyane ayaga waxyeelo aad ugu gaartay in hadda dhaawac fara badan iyo dhimashada ay baabuur caasi ah oo caana ay ka gudiyeen ay ku qaadeen oo xagga buulxaaji ula baxeen waa nolosha howlgalaha ilaa mudduba waa socdeen sidii doorashooyinka ee jubbaland ayay u bilowdeen iyo doorashooyinka ay u bilowdeen way socdeen macnaha kor iyo hoos baa ka socdeen xagga magaalada oo kismaayona waa ka socdeen xagga daafahana waa ka socdeen oo ciidamada daraawiishta ay kusugiin marka maaha waxa hadda dagaalka maanta kale ahay mahan howlgalaha ilaa adiga laba bilood iyo ilaa hal bil way socdeen haddaanana diilaha raalli ka noqon waa sii soconaysa waxa hadda loo macnaha loo loo nagaadaya ama loo joogayna maaha buraxaaji dhowr jeer aan howlgallo ku galnay waana lagu soo dagaalamay gulul badan waa laga keenay hub waa laga keenay rag badan nool waa looga keenay waxa weeye maalin kasta macnaha dagaalka uu ka dhacaa diilahay raalli ka noqdana in inta yar lala dhamaytiran jecelnahay wax hadda caqabad weyn oo macnaha hortaagan kale ma jiraan tan iyo markii doorashooyinku ay ka bilowdeen magaalada kismaayo waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada iyadoona sidoo kale ciidamada jubbaland ay baaritaana ka sameynayeen gudaha magaalada kismaayo iyo sidoo kale nawaaxigeeda waxaana mararka qaar duleedka magaalada kismaayo ka dhaca iskahorimaadyada dhex mara al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada jubbaland kuwaas oo khasaare kala duwan ay ka dhashaan iyagoona howlgalladaasi ku tilmaamay in ay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo ammaanka doorashooyinka iyo musharaxiinta imaanaya magaalada kismaayo waxaana sidoo kale soconaya kulamo kala duwan oo looga arrinsanaya ammaanka kaa oo maalmihii u dambeysay si weyn uga soconaya magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo